si wanaagsan bay u wadaan gobolka guud ahaan inuu ka dhacaa la rabaa meelo gobol ka midana waa ka socdaa duuleedka garbaharey waxaa lasoo sheegayaa in ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ee ethoobiya maanta ay howlgallo ka sameeyeen waa maxay ujeedada howlgalladaas
howlgallada hedi awalba waa samaynhayeen waana waana socdaa waana loogu talagalay wuuna socon doonaa inta udhexaysa dabcan garbahare iyo beled xaawo iyana waxaa lasoo sheegayaa in howlgallo ciidamadu ay ka wadaan marka howlgalladan gobolka ka bilowday bal ka waran waa maxay maxaa hadda kusoo beegaa la leeyahay
howlgallada waa socdaan gobolka oo dhan buu ka socdaa kaafiitan hadda garbahare waa ka bilowday beled xaawo luuq soolow garbahare intoodan waa ka socdaan howlgalladaasna waa howlgallo looga saaraya khawaariijta ku jirtay meelaha ku dhuumaalsanayso gobolka guud ahaan in laga safeeyaa la rabaa
waa tahay jawaantaas
waa tahay dabcan maalmihii lasoo dhaafay meelo ka mid a gobolka sida baar dheer oo kale beled xaaw oo kale dabcan waxaa ka dhacaya falalid ku ah ammaanka oo qaarkood dilo loo geysanayo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka xildhibaan baa dhowaan lagu weeraray beled xaawo xildhibaan mataan waad la socotay maxaa dabcan ilaa iyo hadda arrimaha tallaabooyin ciidamada ay uga qaadi laayihiin
waa socotaa waa socotaa waa laga qaadahayaa baaristana waa socotaa dee waxna waa wax tuugo oo magaalada inay ku dhuumaalaysanayaan laga yaabo xuduudo badan baa u dhow waxna waa wax duurka ku jiro howlgalka qaab kastaba waa u socdaa waana la heli doonaa lagamana hari doono
marka howlgalladan dabcan magaalooyinka miyaad ka sameynaysaan mise inta udhexeysa ama wadooyinka isku xira gobolka oo kale sida beled xaawiy garbaharey oo kale oo inta badan baabuurta jaadka xataa lagu qashqashaado
magaalooyinka iyo wadooyinka magaalada isku xirta gobolka sida luuq beled xaawo doolow ceelwaad maxaan ku wadaadaa buur dhuubo intaasba waa laga sameynhayaa